in ka badan boqol iyo konton arday oo dhammaysatay jaamacadda gaalkacyo ayaa munaasabad qalinjibina loogu qabtay magaalada gaalkacyo munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda waalidiin bahda waxbarashada dhalinyaro iyo ardayda loo qabtay munaasabadda muxyidiin cabdulaahi cabdi maamulaha jaamacadda gaalkacyo ayaa ka waramaya munaasabadan waxay ku soo bilaabatay toddobaatan lixdan iyo toddoba arday maanta oo aan joognana waxaa qalinjabinaysa boqol afartan iyo afar insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa sannadada soo socdana inay kasii badato departmentiga koowaad ee maanta ay arday ka qalinjabinayso jaamacadda waa departmentiga general nursingka ama kalkaaliyaha guud waxaa qalinjabinaysa soddon iyo sagaal arday soddon iyo kow ka mid ah waa gabdho sideed ka mid ahna waa wiilal departmentiga ku xiga waa public health asagana waxaa ka qalin jabinayso toddoba iyo toban arday lix ka mid ah waa gabdho koo iyo toban ka mid ahna waa wiilal departmentiga ku xiga ama qaybta ku xigta waa medical laboratoryga ama shaybaarka asagana waxaa ka qalin jabinayso toban arday lix ka mid ah waa gabdho afar ka mid ahna waa wiilal departmentiga ku xiga waa umulisooyinka qaybta bajularka ee afarta sano soo qaadatay saddex iyo toban gabdhood ayaa ka qalin jabinaysa qaar ka mida marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiye ardayda qalin jabisay laba kun labaatan iyo afar aan idhaahdo ilaahay ha u barakeeya aqoontooda hambalyaan leeyahay iyaga iyo waalidiintooda iyo macallimiintooda dadkii u dadaalay inay maantay halkan ay qalinjabinta soo gaaraan waxaa jira oon u mahad celinaya ilaah ka sokow dad waalidiinta ilmaha dhashay aan ahayn
saakay runtii waa garan kartaan lix sano iyo ka badan ama isleenahay dhowr biloodba weynisa ayaa waxaan soo hami qabnay anoo ku hadlaya afka dhammaan ardada boqol iyo kontonka ama labada boqol arday ku dhow runtii waxaan rabaa marka koowaad iyo marka labaad runtii farxad gaara waxaan noohayn maanta ku dhowaad shan boqoloo qof horteeda ay jaamacaddu iyo dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee markhaati ka ahaadaan waxaan soo wadnay lixdaas sano dufcaddan ayaa dufcaddii labiyi tobanaad ee ka aflaxdo jaamacadda gaalkacyo tan iyo markii la aasaasay